bismi illahi raxmaan raxim alxamdulilah rabbi alamin salaatu ala sm sal alla alay wasalam horta waxaa dee arrinta u arkaa waxa weeye inay horta ay tahay gardarac cad oo magaranaysa ay sameynaya magaranaysa ay maamulka mijirtinaya waxaanan ogahay in horta uu maamulkaas faroole inuu hadda yahay maamul shaqiiray qiilo qiilo ku jiro lagu kacsan yahay magaranaysa uu kusoo ururayna magaalada garoowe marka si uu kiiska iskaga waalo faroole arrinta uu ku kacayaa wuxuu ku kacayaa arrinta dabku ka wada magaranaysaay mushkiladu ka wada magaranaysaay kismaayo waa wuu rafanayaa waxaanu magaranaysaay ciyaarayaa magana kaarka qabiilnimo wuxuu leeya waxaan ahay ninkii isku keenaya beesha daarood baan ahayo meeshuu nin daarood joogay baa calankan ka taagayahayo kismaayo ilaa iyo taleex ayuu leeyahay de waa nin qasti leh oo magaranaysaay leh siyaasad hore waa ku sheegay waxaan doonaya dhisno dawlad magaranaysaay isa ku dhisan haddana wuu kasii ballaadhay wuxuu yii waxaan midaynayaa meel kastoo jooga daarood ka ka n f d jooga ka koosonaa shanaa jooga ka somalilan jooga ka magaranaysaay nigertina jooga marka waa ujeedadiis isagu waa kaa wuxuu socdaa waxaana arkaa inuu dhibaato un soomaali horseediyo dagaal sokeeye oo soomaaliyeed oo dhul la isku dilo ayuu horseedayaa tiyo maanta laba iyo labaatan sano ay soomaaliya aheyd oleheyd oo meydkoodii iyo caarkoodii iyo dhibaatada ka taagan ee soomaaliya meel kasta ay ku daadsan tahay hadduu hadda durbaan qabiil qaraacay intuu toban ticnica samaystay waxaanu arkaa nasiib daranu arka waxaan arka ar leeyahay war adduunka saaka kuma socdo soomaaliya waxay ubaahan tahay nabad ba ubaahan tahay waxay ubaahan tahay caafimaad ubaahan tahay nolol bay ubaahan tahay inay deganaato ubaahan tahay labiyo labaatan sanadood bay qasneed waa laga fiican yahay in maanta durbaan magaranaysa qabiila garaaco adduunka xuduudu kala leeyahay soomaaliya waa soomaaliya somalilandna waa somaliland deegaanna waa dadku wada degaa jubbooyinka waa la wada degaa nabad baa lagu noolaa caqliga ma gasho boosaasaa ayaa isku keenaysa magaranaysaay jigjiga magaranaysaay afmadow isku keenaysaa meel ale meeshii ay degan yihiin beeshaas waa caqliga ka socon waya soomaalida aan nidhi soomaali weyn baan sameynaayo waxaan shanta soomaalid baan isku keenaynaa inagoo qoomiyadda xooggaa leh oo dawlad lahayn oo laba dawladood isku darsan somaliya somalia isku keeni weyne oday socon weydo hadcad laynaga soo saaray etoobiya hadda ninka ilaa beel baan ka dhigsiyaa maamul ka sameynayaana waxa u arkaa unu nin waala yahay dadka qasagelinina xabad laguma kala adkaado waxaad dhimanaya waxa wey waaa la laba marood dagaalamaan cawskaa dhamaad waxaa dagaal baaba-aya un waxa weeye waa waa shacbiga a waxaan leenahay gardaracda wey xaggiina waxaan leeyahay dawaab baylahata ka muuqata waatan xashari ka hadliyey shirkaa wada tashi qaran haddaan laiskugu iman oo lagu soo noqon qarankii qaran magaranaysa baw sheerinkii magaranaysa lagu soo noqon beelaha ay ku heshiyeen saddex iyo sagaashankii kaasoo maanta nin u jawaabi karayaayo oo oo maanta beeshaas oo dawladda meel sare kaga jira ma jiro kii hadla waxaa ohanaya beesha beesha dhexaadta maxaad hadlaysaa waa tan kala ii sheegi gurigeena haddii hagaajin kari weyno dawaab baa la soo gelaya haddee boqol kiiba shan iyo labaatan ba dhulkeena banaan oon dawlad ka jirno calankii soomaaliyeed soomaaliya ka taagan kii puntland baa ka taagan kii shabaab baa ka taagan waasaa leeda halan ictiraaf waxa weeye baylaha dalka ka taagan maantana jaalaad ku taala markaan ku celinayaa haddaan maanta maanta waxaan marna maalintii madan weyn ay guurtu ku samaysantahay baylaha s m ka samaysantay maanta waxaan marna maalintii beligubado la fadhiistay isbedel hoggaan yimi halka halkeeda lamaya taarikh dib oo soo noqota maanta haddii aanaydu maanta dalkeena aynu qabsan oon wax inta la isku yimaado qab aynu qabyo tirin iska daa uu iska tegi doo in cali shir uu iska tegi doonaayo ba magaaladiisa hadduu iska tegi doonaa amisom baa ku iman doonta buhoodle dhulkaa asiiso amisom baa ku iman doonta waxaa lagu soo ururin doonaa dalkeena burciya hargeysaan lagu soo uryaali doona iyo berbera haddii aan galbeed kala hagaajin oon beesha awdal iyo salal la hagaajin haddaan beesha bariga sanaag iyo bariga sool la hagaajin oo dawlad soomaaliya u dhan tahay oo axdigii burco ku dhisan haddaan la samayn haddii aan la dadka la midaynin maanta maxaa sheegaysaan s m ta kuwii ahaa ee beelihii dhexe ayaa midba reer reerbageer ootay waa tabtii markii siyaariy ka madaxda ahaa s n m ta aag aaga s n m tu hal ciidan oo keliya ah inankii kasoo baxa aruurti kasoo baxay hargeysa iyo burco la kala qaybiyay adna aagaata qabiil loo kala qaybiyey halkiiba marina intaaynu degmo degmo u kala go-in ina cadaalad darro qabyaalad hoggaan la-aan idaacad beena ciyaa lagu soo ururiyo la yidhi kii hadlaba caaya kii wayaa war waxaan qabsana hagaajsan caaya lagu noolaan maayo waar iska qaad baa ina qaatee waarba inta qaadka maalin iska daysaan fekero halka marna eeg labiiya labaatan sanaan soconay saddex sano hortee halkii markii loo dhiibay dalka siinayo halkuu marayay maanta halkuu marayay bal fakekera an waxaan leeyahay faroolena waxaan leeyahay anugu in cali sheekh la hadli maayo faroole waxaan leeyahay faroole godka ayaan bay kugu soo geyay waxaan dhowran inagu ma jirto magaalooyinkaaga oo camirmay nabad baad heshay haddii aad gardare keentid ood ilaa kismaayo ilaa muqdisho ilaa somaliland baa walaalaya tidaahin tabti fit ku dhacday magaranaysa maxamed siyaad bare iyo iyo iyo iyo hitler waa la isku kaa tegi halkii ina ka tuuri jiray ina ina ina cabdalla xasan ka tuuri jiray ina badda halkii laidka tuuri doonay taasaan ugu bishaareyn shacbiga waxaan leeyahay majeerteena dab ha isgelinin daab ha isgelinin magaalooyinkiina way koreen nabad ba hesheen deris baynu nahay xilib baynu nahay yaanu nin fashilmay oo halkii dawladdii loo dhiibay caddamuuse u dhiibay uu dawlad ka dhigay reer qoys ka dhigay oo maanta qardhi aanu tegi kareen boosaasi tegi kareen gaalkacay tari kareen garowa isku soo ooday yaanu odhanin waxaan ahay mujaahid muxua darwiishka usoo baxay daaro yaanu odhan taasaan saa odhanaya salaam raxmatullahi barakatu